إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii ku dhowaad sagaashan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro dhowaan duleedka janaale lagula beegsaday ciidamada yuganda iyo kuwa dowladda federaalka dowlo diini ah ayaa loo qabtay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka gado taasoo xiritaankeeda uu kasoo qayb galay waaliga wilaayada gado sarkaal xil muuqda kasoo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegaya in dalka gumaysu ku jiro qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalk ee la keenay janaale ayaa bilaabay inay u baxsadaan magaalada marko إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddex iyo labaatanka bisha rajab sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkiioo dhammaystiran ku dhowaad sagaashan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro dhowaan duleedka janaale lagula beegsaday ciidamada yuganda iyo kuwa dowladda federaalka faahfaahin ayaa kasoo baxaya weeraro isxigxigay oo askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha lagula beegsaday duleedka degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose weeraradaas waxaa qayb ka ahaa camiliyad nafhuurnimo ah oo uu fuliyey naftii huro ka tirsan xarakada shabaab mujaahidiin kaasi oo beegsaday kolonyo isugu jirtay dowladda federaalka iyo kuwa uganda weeraradaasi ayaa sidoo kale lagu gubay toban gaari iyadoo lix ka mid ah gawaaridaasi ay ku gubteen weerarka nafhuurnimo inka badan konton askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa uganda ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weeraradaasi oo mas-uuliyaddooda ay sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamada oo duruufo laga dareemayo ayaa galay gudaha degmada janaale halkaasi oo xillida habeenkiina ay duleedka kaga baxaan iyagoo ka baqdin qaba weeraro inay la kulmaan sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan soddon iyo shan askari oo u badan ugandhes inay ku dhaawacmeen weeraradaasi dhanka kale askarta dowladda federaalka ee la geeyay magaalada janaal ayaa bilaabay inay baxsadaan iyagoo ka baqdin qaba weeraro kaga yimaada dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa la sheegaya ku dhawaad soddon askari inay u baxsadeen dhankaas iyo magaalada marko ee gobolka shabeellaha hoose sarkaal xil muuqda kasoo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegaya in dalka gumaysu ku jiro warbixinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac cabdiraxmaan tuuriyar oo horey usoo noqday taliyaha sirdoonka ciidamada dowladda federaalka ah shisheeyaha maraykanka uu horreeyana la soo shaqeeyey ayaa sheegaya in waddanku uu gumaysi ku jiro waxa uu tilmaamay in ay jiraan afar mashruuc oo soomaalida aan loo ogolayn oo shisheeyuhu maamulkiisa ay leeyihiin dowladda federaalka ahna ay marti ka tahay
ilaa afar shay soomaalidu ka lahaanaysana siyaasad ahaan inay udegayaan u malayn maayo amni ahaan inay udegayaan u malayn maayo afar brojecti soomaalida waa loo leeyahay waana loo og yahay waana loo hayaa ayaguma hayaan waana amniga brojectiga ka khatar badan waayo brojectiga koowaad waa dastuurka soomaalidu dastuurkeeda samayntiisa ownership uma ahan dad kale u daba fadhidaa ilaa hadda soomaalidu federaaleynta iyo habmaamulkeeda iyo qaabkay isku maamulayaana ownership uma ahano dad kale u daba fadhidaa soomaalidu dimuquraadiyeynteeda iyo doorashadooda iyo qaabkay isku doorahayaan qaabayntiisa ayadana dad kale u daba fadhiyaan qodobka afaraadna waa amnigooda amniga aniga maanta ugu weynoo nahay waa mashruuca argixisa la dagaalanka mashruuca argixisa la dagaalankana soomaalidu ma lahan dadaale waxa caalamka noo keenay mashruucaas waayo soomaalida aragtida ay ka leedahay iyadu iyo ownershipkeeduna waa yaryahay ilaa afartaas brojecti soomaalidu la wareegto ama ay ka dhaadhiciyaan dadka saaxiibadaha imaanaya ay ka dhaadhiciyaan in soomaalida lagu caawiyo soomaalida taladeedana la qaato waana aaminsanahay tonaboodun baan ku jiraynaa waxaa kuu soo haray meeshaas waa qodob muhiim soomaaliya stakeholderska waa niman la yidhaahdo beesha caalamka oo isku dhex jira oo dhinaca nimankii keenay badankood beesha caalamku laba sheega marna bilateral relation ay ku yimaadaanoo caadi ah oo dowlad dowladi u yimaadaan marna duruufaa keenta duruufta ay badankood ku yimideen dadka keenayna waa nimanka lala dagaalamayo dhallinyarada ah gruubka saddexaad waa soomaalidii oo siyaasiyiintoodii iyo shacabkoodii iyo waxgaradkoodii leh saddexaas gruub gruubka ugu daciifsan soomaalida waay min mas-uulkeeda kasoo bilow ilaa dadkeeda labada gruub ee waxay ka shaqaynayaan yaqaana labada kale waay madaxweynaha soom soomare ha waa la dhihi karaa cabdullaahi yuusuf kasoo bilow waxa lugaha qabtay waa ognaha shabaab maahayn lugaha waxa qabtay waa dowladaha ajnabiga ah ee nala jooga oo qaarkood dariska yihiin cabdullaahi yuusuf nin wuxuu ahaa askari ah afartan sano uu ku jiray konton sano uu dowladnimada ku jiray nin qablahuu ahaa yes waa yimid waxaa laga yaabaa raaliahashadu inuu marka qaar ku yimid laakiin markuu xukunka yimid wuxuu arkay wuxuu lagagsiga iyo dadnimada ku yeelan lahaa siday rabaan sidii ayagu rabaan inaysan ahayn waa gilgilo maagay waa lala dagaalamay duruufo badan oo isagu sabab u ah ha jiraan qalad badan oo gal ha jiraan laakiin waa lala dagaalamay waa ognahay saraakiil dhallinyaraha intuu yimidee xafiidkiisu ugu hanjabayay asigoo asigoo madaxweyne ah sheekh shariifaa ku xigay waa yimid gruubka hogaaminayay gruubka dowladdu u yimid uu mideeyey marka uu dhaqaaqa maagay asigana waa lala dagaalamay shabaabka dagaalka ay ku hayeen waxaa uga daraa waa ogahay maxaa yeele saddex afarta madaxweyneba waa lasoo shaqeeyey intana waxaan ka shaqaynayay intelligenciga dagaalka dowladnimadeena ajaanibta iyo dibadda looga haaya ayaa ka badnaa dagaalka gudaha looga haaya xarigga oo la jaraayo oo cadowga gudahana wuxuu gadaal u gelayay xariggaas waa lala dagaalamay waa la isku diray baarlamaankaa laga dhex shaqeeyey dadaa la samaystay xasan sheikhaa yimid dabcan madaxweyne kasta wax ka qaldama way jiraan wax u saxmana way jiraan laakiin wax ka tan weynaa jiray wax ka tan weyn baa jiray oo asiga xasan sheekhna sidoo kale un bay ahayd waa laga shaqaynayaa asiga ra-iisul wasaarayaashu inay isku dhacaan ayadoo la soo maraya dad kaloo siyaasiyiina waxaa laga shaqaynayaa asigay maamuladu inay isku dhacaan waxaa laga shaqaynaya asigay qabaa'iladu inay isku dhacaan waxaa laga shaqaynayay mar kastoo howlgal ciidan la qaadi maago ha mar kastoo howlgal ciidan la qaadi maago oo la xurey maago sababa waxaa la keenaya aan howlgalkaas amisoomta maadaama la biilo caalamku biilo amisoomta inuusan diyaar garoobin amisoomta maadaama ay waddanka joogto waa lagu ixtiraamaa howlgallada la qaado howlgal kastoo la qaado inaan amisoomta kula socotaa inaan amisoomta ku raacinaa laga shaqaynaa inaan ciidamadii aysan diyaar noqonaa laga shaqaynaa in ciidamadii maxaan ku idhaahdaa waxyaabo laga maarmi karo oo maxaan ku idhaahdaa dagaal marka dal oo ku jiro kamaaliyaadka lama raadiyo waxyaabaha dhammaystirka iyo waxyaabahaas lagama fikiro waxawaaye waxaa laga fikiraa daruuriyaadkaa laga fikiraa sidii ciidamadooda u dhisnaayeen iyo sidii dalalkoodaba iceland iyo u dhisnaayeen ay rabaan inaa ciidankaaga u dhiso dagaalaadna ku jirtaa markaad dagaal qaadi maagtana waxay ku leeyihiin markaa yeelayno wixii noogala baahnaayo facilitationka ahaa ma samaynen waxaasoo dhan marka sababtu waa hal shay sideedaba annaga waxaan nahay si dhaawaca oo dhul waayo heleen waxaan rabaa soomaalida xaqiiqada inaan u sheego nin dhallinyaraha oo fahmi karaan ahaa tilixiska jiray oo mulisaan ka soo noqda dalkan meelo ka mid a si dhaawaca oo dhaawacantee lugta ka jaban markii dhulwaayo baahan u yimaadaan uma naxariisanayaan ayaduna xiiladeedu waa yarta waxay ku badbaadi kartana waxaa waaye in uun ilaahay tala saarato iyo uun maskax ee awood ay ku badbaadi karto sidaasay ku ordi karto ma jirto ayadoo xaalku sidaa yahay ayaa haddana ridii qaybo ka mid a jidkeeda qaybo ka mid a cadowgay u yeerayaan oo ugu baaqayaan inuu u yimaado horta dhibkan haystaas waayo asigoo hadalkiis sii wata waxa uu sheegay in shisheeyaha taageera dowladda federaalka qolo waliba oo ka mid ahi ay dan gaar ah leedahay tuuriyar waxa uu sheegayaa in ninka madaxweyne ka noqda dowladda federaalka ah miisaankiisu aanu dhaafsiisnayn heer taliye islamarkaasina aan madaxweyne lagu tilmaami karin
haddaa lagu yimaado dad qof wax isku falaysa oo lugaha isku aadsaday oo irid laga soo galo leh oo irid laga baxa leh haddii aad tahay waxaa waa waxaa weeyaan waa lagu ixtiraamayaa haddaad kala yaacayso oodan farsamada waxa yaroo xiilada yaroo haystana aadan adeegsanayn caqliga yaroo haysta aadan adeegsanayn isku dan maaha ayaga naftoodan isku dan ahayn iskuma waafaqsana sida lagaa yeelaayo midaa wuxuu rabaa in madaxa lagaa jaro midaa wuxuu rabaa madaxa inaan lagaa jarin laakiin gacanta lagaa jiiseeyo si aadan u dharbaaxin midaa wuxuu rabaa saadan u cararin lugta lagaa jiiseeyo dalkan waxa laga soo doonaya isma isweydiinayna hadda nin kastaba wuxuu rabaa kackadan waxa qaybta ugu weyn inuu kaa helo mar haddaa awood yeelato adigu aad dhisanto oo aad talo leedaho wax dili kartana waa la ogyahay qaybta ugu weyn inaan laga helin marka taas waa midda waxaan u baahannaha marka waxaa waaye hebel meeshaana wax la dowladee madaxweyne kasta hadda yimaada anigu ma aaminsani inuu madaxweyne macno leeyahay madaxweynaha hadda yimaadada soomaaliya imaana wuxuu u qalmaa taliyaceeduna u qalmaa war madaxweyne tali madaxweyne meel laga noqdo meeshan lama joogo meel oo ciidan amni soo maxafiiskaaga waardiinayo oo ciidankaagi ay shabaab hor taagan yihiin oo wiiladha dhalahoo safira xataa keer ay meeshan kuu joogaanoo lagu soo diraayo oo mararka qaar lagaaga yeeraayo safaaradahooda xafiisadooda lagaaga yeeraayo oo dadkaaga aysan isku isku dibaridnayn oo maamuladii iyo federaalkii qaab qaldan inta loo fahmay la qabiileeyey oo dadkii kala shakisan yihiin ninka inuu inta meeshaas taga madaxweyneya rabo waaga uma baryo meeshaa waxaa ka bixi kara qof inta meesha markuu tago madaxweyne maahi laakiin saan madaxweyne u noqo lahaa adinkuna dad u noqo laheedeen dalkuna dal u noqo lahaa aan ka shaqayna nin fahamkaa qaata unbaa soomaaliya ka bixi kara madaxweyne kasta oo xilka qabta waxa uu marar kala duwan xilalka ka qaadaa taliyayaasha ciidamada tooryare ayaa sheegaya in arrintaasi shisheeyuhu uu ka dambeeyo dowlad diini ah ayaa loo qabtay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka gado dowladan ayaa xidhitaankeeda waxaa kasoo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado odayaal dhaqan iyo marti kale dowladda oo lagu soo gabagabeeyey ceelcadda ayaa socotay ku dhowaad labaatan cisho waxaana lagu qaatay cashiro muhiim ah oo ay ku jiraan duruus la xiriirta tawxiidka waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dowladda qaatay oo ka sheekeynaya wixii dowladda ay ka faa'iideen runtii dowladan waxay ahayd dowra shaamil ah laba dhinacba way ka ahayd dhinaca dadka ka soo qayb galay waxay ahaayeen dadkii oo dhan mustawayaadkooda aqooneed ha kala duwanaado anwaacdooda iyo da'dooda iyo sifaadkooda ha kala duwanaadeen dad isku jira oo aad u fara badan bay ahaayeen qofkii wax ka garanayay waxa lagu baray dowladanna haddee waxay u ahayd muraajacay u ahayd iyo xasuusin qofkii ku cusbaynna aqoon iyo cilmi u ziyaaday ba ahayd marka dowro aad u qiimo badan bay ahayd dowladdu waxay koobaysay caqiidada oo runtii aad muhiim u ah si faahfaahsanna dadka loo baray bismillaah ilaahay baa mahad u sugnaatay mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh ilaahayga majliskan nagu kulmiyey qiimaha badan innagoo nabad ahoo caafimaad qabna nabadna haysanna allahaas ayaan u mahadnaqaynaa mahad dhammaanteed asagaa iskale fursadda tan qaaliga ah oo waxbarasho dadkii oo weynaa ah naloo ku furay oo wax badan laga faa'iiday oo kala duwan walaalaha arrintaas gartay oo soo gudbiyey oo u soo gudbiyey dadkaas kala duwan oo magaalada joogay oo dadkii waaweynaa ah ilaahay baa mahad iska leh iyaguna waxay leeyihiin mahad majaasah iyaguna saasay leeyihin waa u mahad celinaynaa mahaddaas ilaahay baa iska leh wax fara badan oo loo baahnaa baa laga faa'iiday dowladda khiyaarta iga horraysay baa ka hadashay wakhti kooban bay socotay oo bil ku dhow aad baa looga faa'iidaystay kitaab waxaa lagu bixiyey min manhaju dowraat asharciya oo ka kooban dhowr faqro tawxiidkii uu ku jiro fiqigii uu ku jiro siiradii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh ay ku jirto axaadiis maasha allaahu aho siddeetan iyo labo xadiis ay ku jiraan oo alaadaab waalakhlaaq intaas ayay guud ahaan ka koobnayd gabagabada dowladda waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh sahal abuturaab dowladda waxaa loo qaadanayaa maaha in ma garanaysaa dadkani ay jaahilnimo iyo ay ku jiraan waxa weeyaan isxusuusin iyo tadkiro iyo inaynu wax wala qabsanno iyo in diinka ilaahay tabaaraka watacala la isxasuusiyo qofku isagoo yaqaana ayaa waxaa laga yaaba wax badan inay ka qarsoon yihiin haddana taa unbaa hadafku uu yahay insha allahu tacala diinkeena inaan noolayno oo magaca dowladda saasaa loogu bixiyey shicaarkeeda ay huwanaydna wuxuu ahaa waxa weeyaan wakunuu cibaadallahi ikhwaana waxaad ahaataan addoommo ilaahay oo walaala ah waa shicaarka ay huwan tahay walaalaha halkaa ku qoran la sheegayo ee shicaarka ka muuqda waxa weeyaan inama almu'minuuna ikhwa mid ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi mu'miniinta iyaga unbaa walaalaha inama almu'minuuna waa aayaatulxasri oo waa la soo koobay dadka un walaalahay waa mu'miniinta weeye muslimiinta weeyaan aakhire markii la tagana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay markii hawlka iyo dhibaatada meeshaa ka jirta ilaahay uu inoo tilmaamay maalinta qiyaame ayaa wuxuu leeyahay alakhilaau yowmaydin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin markii qiyaamo la tago oo maalintaa maxsharka la taagan yahay ee xaaladdu ay adag tahay ee runtii aan la soo koobi karin qur-aankeenna ilaahay tabaaraka wataala in badan uu kaga warramay nebiguna uu tilmaamay dhibaatada maalintaa jirta ayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay dadkii adduunka walaalaha ku ahaan jiray way kala cararayaan cadow bay isu yihiin cadowun bay isu yihiin buu alla yidhi tabaraka wataala ila almuttaqiin dadka adduunka isku walaashan jiray ee ilaahay tabaaraka watacaala caabuday ee muttaqiinta ahay dadkaas iyagu ma kala cararayan way iswalaashanayaan adduunka say walaal ugu ahaayeen ayay aakhirana walaal ugu noqonaya ikhwaana fillah warkii oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga inta